musharaxiinta u tartamaysa qabashada xilka jegada guddoomiyaha baarlamanka ayaa maanta khudbooyin ku aadan barnaamijkooda siyaasadeed ee ay baarlamanka ku hagi doonaan haddii la doorto ka horjeediyey xildhibaanada golaha shacabka kadib kulan maanta ay ku yeesheen magaalada muqdisho kulanka maanta ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ahna kusimaha guddoomiyaha cabdiweli ibraahim muudey waxaana ajanduhu uu ahaa dhegaysiga khudbadaha lix ka mida kow iyo toban musharaxiin oo u taagan hanashada xilka guddoomiyaha baarlamanka waxaana lixda xildhibaan ee maanta khudbadahooda ka hor akhriyay baarlamanka ay kala yihiin ibraahim isaaq yarow cabdicasiis xasan maxamed laftagaraan cali sheekh maxamed xaaji cali saalim caliyow ibirow sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo idris cabdi dhakhtar ugu horreyntii musharaxa ibraahim isaaq yarow oo xildhibaanada ka hor hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu qaban doono haddii loo doorto guddoomiyaha baarlamanka waxaan xoogga saari doonaa dardargelinta waajibaadka iyo awoodaha golaha shacabka oo ay ugu horreeyaan matalaadda dhammaan shacabka soomaaliyeed la xisaabtanka hay-adaha fulinta sharci dejinta iyo korjoogtaynta hay-adaha fulinta kuwaas oo ku salaysan nidaamka isdheelitirka awoodaha ama waxa aftiqalaad lagu yidhaahdo the system of jacks and balances waxaan mar labaad iyo mar saddex magan idinkaga ahay oo si xushmadi ku dheehan tahay idinkaga codsanayaa inaad codkiina isiisaan sidoo kale cali sheekh maxamed nuur xaaji cali oo sheegay in muddo afar iyo toban sanaa uu ku soo jiray howlaha siyaasadeed ee dalka ayaa sheegay in haddii xildhibaanadu ay codkooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qobyo qoraalka ah mudanigaad haddii aad fiisaan kalsoonidiina digsi aragtideeda aan jeclahay inaan ku hogaamiyo howlaha golaha iyo arrimaha ugu muhiimsan oo aan u arko inay mudan yihiin in diiradda la saaro waxaa ka mid ah dhammaystirka geedisocodka dastuurka dastuurka waa heshiis bulsho sidaad la socotaan waa saldhiibka qawaaniinta dalkeena sugidda amniga xoojinta iyo horumarinta midnimada shacbiga soomaaliyeed iyo dibheshiisiinta iyo nabadeynta bulshada cabdicasiis xasan laftagareen oo ka mid a musharaxiintii maanta baarlamanka ka hor hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in haddii uu ku guulaysto afhayeennimada baarlamanka uu wax badan ka bedeli doono golaha shacabka islamarkaana uu dardar gelin doono habsami u socoshada howlaha baarlamanka waxaan mudanayaal ballan qaadayaa in haddii aad ii doorataan uu baarlamaankan ku guulaysto inuu salka u dhigo oo uu tusmeeyo hubta wax ku oolka ah ee xilliga kala guurka loo baahan yahay taasoo sifo sharciya ku dhisan oo aan afduub ahayn saalim caliyow ibrow oo ka mid ah musharaxiinta soo jeedisay waxqabadkooda siyaasadeed ayaa sheegay in isagu uu tartamayaasha kale uga duwan yahay inuu ku soo shaqeeyey xaalad adag islamarkaana uu leeyahay khibrad dheer iyo biseyl siyaasadeed
ninkaa ujeedaan oo waddankan burburka la soo bilaawday wax kusoo qabto ilaa oo keena hadda u taagyahay khabirtaas waxaa qabrid waxaa kusoo mooday muujinayso aqoonteeda artideyda iyo biseelkayga siyaasadeed istaadkule siyaasooga iyo tacliintayda gaar ahaan daacadnimada aan daacadaha waddanka soo gaaray waxaan raba inaan sheego haddii ilaahay ugu cadfiyo hoosaan helo ilaahay cod inkiisoo qaado xulisaan inaan xoojin doono wadashaqaynta golayaasha aan xilin leenay gaarahaan golaha fulis waxaa kaloo maaragtay xoojinaan hay-adka soo shaqadaan leenahay waayo howlo badan iyaan horyaad isteelkeena intaasoo sana kusoo jiray howla afartii shan sana siyaasaan kusoo jiray taas waxaan ka kasbaday
ugu dambayntii sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo horey u soo qabtay xilka guddoomiyaha baarlamanka xilligii dowladdii ku-meelgaarka ahayd iminkana ka tirsan musharaxiinta u taagan jegada guddoomiyaha baarlamanka ayaa tilmaamay inuu dadejin doono sidii loo meelmarin lahaa shuruucda baarlamanka horyaalla isagoo sida uu sheegay la tashanaya mudanayaasha baarlamanka hilkaan u taaganahay oo aan maanta idinku codsaday walaalayaal haddaad ii doonataan waxaan u howlgalayaa aniga oo hildhibaanada iyo sharafta leh taladoodana ku dhaqmaayo in maaragtay shuruucda hortelinta leh oo qaarkoodab hadda loo yaadhaan inaan degdeg u dhammayno waxaan kale rabaa inaan idin shaxasuusiyo dalka nin walaalayaal ma ahaan karo asigoo kumeelgaarka ka bahay dastuurkiisa kumeelgaar ma ahaan karo dastuurkaas inuu noqdo dastuur dhammaystiran oo arsigiisi wixii u dhanaa la dhammaystiran inuu noqdo dhisidda waxaan isku dayayaa waxaan rabaa dhisidda inaan maaragtay u howlgalno federaaleenta iyo dimuqraadiyeenta dalka inaan u howlgalno yaa idinku hogaami doona haddaad ii doonataan dhisidda maaragtay guddiyada madaxa bannaan ee dastuuriga ah oo weli noo harsan in la dedejiyo waa idinku hogaami doona haddii ilaahay yiraad ii doonataan maalinta berita ayaa lagu wadaa in shanta xildhibaan ee harsan ay qorshe howleedkooda siyaasadeed ka horjeediyaan golaha shacabka si soddonka bishan aynu ku jirno ay u qabsoonto doorashada guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho